عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة هذا كتاب الصلاة salaadda kitaabkeedii weeye kollay dahaaradii baan ka soo baxnay ee dahaaradna shardi waxay u tahayba salaada waa kii xadiidka ilaahay ma aqbaliya salaad dahaaro la-aan ama dahuur la-aan duhuur la-aan markaa wax ka horeynayo dee waa tan shuruuddeedii kaba mid ah bal haddaan isagii kaba soo baxnay waa sidii ay dee fuqahada iyo muxadisiintuba kuba soconayeen kutubtooda axkaamta oo ah in dee bal dahaarada ay ku bilaabaan salaadana ay horreysiyaan ay ku xigsiiyaan walow umuurihii kale dahaarada sharme salaada shardi u ahaa ay salaad dhexdeed ay kuba soo arooriyaan si uu sheekhu yeeli doono biidn illaahi tacaala baabun kayfa furidat salawaatu fi lisraa'i kayfa sideebaa furidat loo farad yeelay asalawaatu salaadihii shanta ahaa fi lisraa'i fii leylati lisraa'i habeenkii israha bal salaadaha waxaa la farad yeelay oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo ummaddiisaba lagu farad yeelay habeenkii israha iyo micraajka bal markaa kayfiyadii faradkaasi uba dhacayo seebaa loo farad yeelay waata xadiidka uu inooguba keeni doono kolleyna xadiidkan waxaa inooguba iman doono un micraajka wixii kuba tacalluqsanaa isrihii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh habeennimo laga kaxeeyey beytulxaraam iyo beytulmaqdis la geeyey bal taas iyada kuma sugna xadiidkan uuma ama riwaayada uu inoo soo aroorin doono sheekhuna waa kan tarjamadii kaba cabiray fi lisraa fii leylati lisraayo waa isagoo imaamku kuba tegaya raximahu llahu tacaala israha iyo micraajku inay habeen wada dhaceen waqti keliya ay dhaceen xadiidkan inoo soo socdana ruwaaddii uunbaa barhkood ay qeybtii micraajka ikhtisaarsadeen oonay dhammayn ee dee sida xadiidkuba duruqdiisa keliya riwaayaadkiisa kale ay kuba sugnaan doonaan baltaaba weeye waanay jiraan culimmada barhkood kaba dhigay isruhuna inuu habeen ahaa micraajkuna habeen ahaa laakiin dee san buu imaamku dooranaya waana sida raajixa inay habeen keliya wada dhaceen bal taasunbaabay tahay xagga marka la eego waqtigu dee hijrada horteed buu ahaa waqtigaas waana waqtigaas salaadaha la farad yeelay laakiin markay noqoto sanadii ay ahayd qabla dee marka nubuwadii laga soo tiriyo ama dee bicsadii iyo bishii ay ahayd iyo habeenkii ahayd midna wax suganoon haynaa ma jirto macnaa waa dhacay isruhu iyo micraajku hijradii horteedna way dhaceen intii maka laba joogay bal matalan laakiin xagga marka la eego waqtiga taxdiidkiisa iyo tacyiinkiisa sanad ahaan iyo bil ahaan iyo maalin ahaanba ama habeen ahaanba inta wax dee sugan oo nidhaahno jasmino taasi ma jirto aqwaalo kala duwan baa culimmada ay sooba naqliyaan bal micraajkiiyo markaan isku mid kaba dhigno oo inaan inay tacadudeen umuurahani aynaan kaba dhigin laba habeenna inaanay ka dhicin aynaan kaba dhigin barhkood nubuwadii un ama bicsadii dabadeed un waqti yar bay kaba dhigaan kuwa qaarkood shan sanadood lix sanadood markii bicsadii lagaba joogay bal kaba dhigaan qowlkan aada u mashhuurkiina sanadii tobnaad ee bicsada ayay kaba dhigaan xagga bilahana dee rajab baa la yidhi oo rabadaan baa la yidhi oo rabiiculawal baa la yidhi oo rabiicuthani baa la yidhi markaa wax go-an walow dee imaka waatan inaynu xataa inaga waddankeenna maalin cudlaba ay tahay toddobiyo labaatanka rajab ama waxa weeyaan habeenkaa dee habeenkii micraajkiiyo taas eh waa qowl mashhuuro uun laakiin wax jasmi ahaan oo aan leenahay habeenkaa ku xadidi karnaa ma jirto umuuraha qariibka waxaa kaba mida iyadoo dee arrinta tilmaamaysa un ikhtilaafka jirta iyo wax sugan inaynaan jaanibkaa taariikhaan kaba hayn imaam nawowi radia allahu tacaala canhu waraximah allahu tacaala dhibma laha ruuxaan saxaabo ahayn haddii radia allahu canhu laba idhaaye ayaa kitaabkiisa rawdo markuu abwaabta siyarta waa kitaabka qaybihiisa dambe joogo wuxuu bal maalan kaba dhiga taas oo waxa weeye inay qowlkan mashhuurka toddobiyo labaatankii rajab markii bicsadii toban sannadood iyo saddex bilood lagaba joogo waa sia uu siyarka maa kitaabu siyar oo rawdo ka mida idhaaho fataawihiisa wax ka duwan buu idhaahaa oo shan sannadood ama lix sannadood nubuwadii marka lagaba joogo toddobiyo labaatankii rabiicul awal buu idhaahaa sharxa muslim isagoo qaadiciyaad hadalka ugaba horreeyo qaadiciyaad raacaya ayaa wuxuu idhaahaaba oo toddobiyo labaatankii rabiicu thaani iyadoon sanad laba xadidin waa imaam nawowi n raximah llahu tacaala umuuraha kaba dhaco dee taasna aan leenahay wax bal maalan taariikhaan aan ku sugno taasi iyada ma jirto oo laakiin waxa weeye waa qablalhijra ayay ahayd isku habeenna waaba dee taas baabay dhaceen khilaafna xagga ah isku habeenka waa jira bal xadiidkii micraajkiiya wax kuba tacalluqsanna waa inoo soo socdaa sheekha inoo keeni dooneen biidn illahi tacaala bal waa yar nubdo un umuuraha kuba tacalluqsan waqaala bnu cabaasin cabdullaahi bnu cabaas wuxuu yidhi xadaanii abu sufyaana fii xadiidihi hiraqla faqaala abu sufyaan baa ii waramay xadiidkii hiraqla waa xadiidkii badel waxyaynu kuba soo marree dheeraa weeye ee markii uu hiraqli la kulmay rasuulka ilaahayna risaaladiisu ay gaadhay jamaaco uu ku jiro abu sufyaan inta khaza laga soo kaxeeyey looka inuu su-aalaha weydiiyey daba xadiidkaas dee waa isaga ibnu cabaas baa kaba warina waynu soo marray isagoo inoo dhan sanadkiisuna mawsuul yahayne halkan waa mucallaq oo sanadka intiisii hore oo dhan waa xadfay ibnu cabaas unbuu ku joogsaday wixii kaba horeeyey way maqan yihiin waa mucallaq siqata jasmi uu kuba wariyo waayda kitaabku inoogaba xidhiidhsan yahay isagoo dhan faqaala wuxuu yidhi waa markuu ku yidhi hiraqla bimaadaa ya'murukum muxuu idin amrayaa ayuu taa jawaabteedii yidhi abuu sufyaan ya'murunaa wuxuuna amrayaa yacnii wuxuu jeedaa nebiya sala allahu calayhi wasalam bisalaati salaad buuna amrayaa wasidqi run la sheego ayuuna amrayaa walcafaafi dhowrsooni ayuuna amrayaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh adigu balti uu amraye weeye bal markaa abuu sufyaan ayaa hadalkan yidhi bisalaat baabkuna wuxuu inoogu baabaysnaa kayfa furidat isalawaatu fi lisraa kayfiyadii xagga tarjamadu intan kuma sugnaa ee jaanibku sheekhu raximahullahu tacaala uu soo arooriyey waxa weeye abuu sufyaan dee wakhtiga uu hadalka yidhi intaanu islaamin bay ahayd rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waqti ay kulmaan ay meel isugu yimaadaan ay wax isu sheegi karaan ama rasuulka ilaahay dacwo gaadhsiin karana intii hijrada ka horreysay dee maka la joogay hijradii dabadeed kulan uma suurtogelin aan dagaal ahayn oy meel ku kulmaan oo uu ka cabiro saasuuna amraya waayo arrinta ka dhexaysay wax la yska dhagaysanayay may jirine bal waa tan la ysku soo duulaya ama laba dagaalamayay marka taasi maxay noo caddaynaysaa salaad baa una amraya kol hadduu yidhi salaada dee faradnimadeeda iyo in la tukanaya inay qablalhijro ahayd waa bal maalan ta cibaaradiisa kuba sugan oo maalan uu sheekhuna halkan uu soo arooriyey waa kolley hadalka xaafid ibnu xajar baa sharxiisa hadal saa macnihiisu ay kuba sugan tahay ibnu rajab baa isaguna sharxiisa wuxuu kuba yidhaah horta wuxuu tilmaamayaa hadalkan ama xadiidkan abuu sufyaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wixii uu dadka ummaddiisa amri jiray wixii uguba ahamsanaa inay salaada ahayd oo saa uu sidqiga iyo cafaafka u amrayay ayuu salaadiina uba amrayay arrinkaasna wax shuhroobay buu noqdo xataa shaaca bayna almilal bayna ahlililmi lilmukhaalifiina fii diinihim almukhaalifiina lahu fii diini ilaa ay taasi faaftay dadkii diimaha kaleba haysee diin ahaan kuba khilaafsanaa waayo hiraqli baa su-aashan weydiinayo agtiisa lagaba jawaabay abuu sufyaan baa tan leh ilaa ay taasi dhexdooda kuba faaftayba bal markaa arrinkaas rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh mundu an bucith dee sidqiga iyo cafaafkaba waa amrayay mundu an bucithna salaada waa tukanayeyba oo rasuulka ilaahay salaad waa tukanayay anuu salaadahan faradkaa aanay noqoninba arrin kalena xadiidka way nooguba sugan tahay waayo qidcadan intan dee waxaaba la socota had iyo goor imaamna kolkol buu soo qaataa riyaadka iyo meelo hore iyo meelo dambeba waa kusoo yar celceliya abwaab kala duwan isagoo intan soo qaadnaya de waana xadiidka bukhaari iyo muslim baa iskuba waafaqeene waxaa jirta oo kale abu sufyaan markan uu tan leeyahay muslimba ma ahayn muslimba ma ahayn laakiin bacda islaamihii baa ibnu cabaas kaba wariyey oo uu qisadan uba sheegay taasna waxay inoo faa'iideynaysaa ruuxu markan uu xadiid warinayo bal laba wakhtaa kala jira ama laba xaalo midi waa taxamul waa isaga ayaa xambaaraya oo cid ka maqlaya midna isagaa sii gudbinaya oo waa laga maqlayaa oo waxa weeyaan waa addihii iyo gudashadii uu sii gudbinayay markay cindal-adaa noqoto dee waxaa shardi u ah ruuxaasi inuu muslim yahay baaliq yahay caaqil yahay ruuxay cadaala u sugnaata yahay taas baa shardi u ah oo waa tan xadiidka saxiixa iyaba dee umuurahaaba looba shardiyayo laakiin markay noqoto wax xambaar iyo waxwerinta hore umuuraha lama shardiyo oo ruuxii isagoo gaala wuxuu maqlay oo uu taxamulay oo rasuulka ilaahayba kaba maqlay hadduu bacda islaamihii wariyo ilmihii yaraan qaangaadhini wixii uu dee isagoo laakiin mumayisa dabdiye uu maqlay hadduu bacda buluuqihi wariyo iyada markan dambe baa la shardiyayaa umuurahan ee markaa hore lama shardiyayo wax sugnaanayo bal arrinkan waqtigan uu leeyayo waan amraya ee xadiidkiina imika sidaa xadiidnimo laynoogu soo naqliyay waa qabla islaamihi bal markuu markaa taas buu lahaa ee bacda islaamihina waa tan lagaba wariyay oo waxaan rasuulka ilaahay buu kaa maqlay walow isagu saxaabiye markii dambe laba kulmayo dee xataa waxaa la hayaa dad rasuulka ilaahay laba kulmay oo wax kaba maqlay markaasna aan muslim hayn waa tan nin uu hiraqligan sooba diray baaba ahaay oo carabtii dhulkaa shaam degi jirtee oo rasuulka ilaahay aan dib ula kulmin dabadii buu islaamay taabici weeye laakiin xadiidkiisa haddana waxay ku tiriyaan wixii markaa dhacay xadiid mawsuul oo mursal ma noqonayo waayo waa samaaciisii iyo wixii maqalkiisiiba haddaba taas ya'murunaa yacni nabiya sala allahu calayh wasalam bisalaati wasidqi walcafaaf xadaana yaxya bnu bukayrin qaala xadaana laythu can yunusa can ibni shihaabin can anas ibni malikin qaala anahu qaal sanadka dhammaan waan soo wada aragnay ruux inagu cusubi ma jiro bal way soo noqnoqdeen wuxuu ihi anas ibnu malik kaana abu darin abu dar wuxuu ahaa yuxadisu mid warama ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi furija can saqfi beyti wa ana bimakkata abudar buu halkan kaba warinayaa bal xadiidkani kollay jamaaco saxaabada ka mida micraajka iyo israhan iyo inoo warisayba oo jamaaco saxaabada kaba mida laakiin markaynu bukhaari iyo muslim laba eego duruqda xadiidka guud ahaan anas bay ku wareegaysaa waa xadiid anas bukhaari iyo muslimna marka la eego halkan oo kale waa riwaayadan imika zuhri warinayo ee uu anas kaba wariyey waxaa inoogu sugan anas inuu xadiidka abudari alkhifaari kaba wariyey bal taasba weeye iyadoo ay noo dambayso qataada xadiidkiio anas xadiidkiisiia riwaayo qataada layo anas kaba warinayana waxaa kuba sugan inuu anas xadiidka ka warinayo malik ibnu sacsaca saxaabi laba yidhaaho taasuu kaba warinayo waxaa kaloo iyadna kitaabkay taasi ku imanaysaa waxaa kaloo kitaabka aakhirkiisa kuba sugan kitaabu tawxiid xadiid aada u dheerba oo xadiidkan israha ah oo nin shariik ibnu abi namir layidhaah anas kaba warinayo kolley waa nin xifdigiisu aanu saasba ahayn waxoogaa mukhaalafaadana xadiidkaasi ay kuba sugan tahay muslim uu iska wada ikhtisaarsado faqadama waakhara wazaada wanaqas intuu saayidhe ayuunbuu iskaba dhaafay laakiin bukhaari wuu dhammeeyaa ilaa mukhaalafo tobanooyin malaa toban kaba badanna xaafid dabdiyo tiriyana wuxuu kuba khilaafsan yahay dadkii kale xadiidka wariyo mukhaalafaadkaas bal markaa ninkaa shariig oo kale riwaayadiisa maxaa ku sugnayd waa anasoo toosu warinaya aan saxaabi kaba dambayn waxaa kaloo jirta xadiid thaabit bunani kolley shariik buu la mid yahay saxiixa muslim buu inoogu suganyay waa thaabit can anas waxaw can nabiyi sala allahu calayh wasalam bal taa weeye bal markaa kolley waxa weeyaan waa inoo dambaysaayo iskhilaafyada iyo waxyaalaha kuba sugan way doon dambaysaaye laakiin markay noqoto labada waasido kolley daaraaquniya aimo kale labada waasidoba way sugeenoo anas abudarna waa ka wariyey waxaa kaluu ka wariyay malik ibnu sacsaca waxaa la arkaa riwaayadiisa kale dee waasidad la-aantii inay labadan riwaayo miduun ay u laabmayso bal waa anas dariiqiisaas baa ah xadiidka madaarkiisa iyo waxa uu ku wareegaya bukhaari iyo muslim markay noqoto riwaayadda abudar waa tan aan hayno riwaayadda malik ibnu sacsacana way noo dambaysaa wuxuu ihi markaas rasuulka ilaahay buu ka wararamayo qaala rasuulkaa yidhi salawaatullaahi wasalaamu caleyh furija waxaa la fayday can saqfi beyti aqalkayga saqafkiisii unbaaba ee la furay wa ana walxal ana bimakata maka anigoo ah ku joogo anoo maka ku sugan baan u jeedaa fa nasala jibriilu jibriil baa halkaa ka soo dhaadhacay oo macnaa mama soo wareegin albaabkama soo gelin dee koley tamiid iyo hordhacna waxay ahayd waxaa isna kuba iman doonee laabtiisaba in la kala dilaacin doonee halkan saqafkii unbaaba la kala dilaaciyo toosunbaaba ugaba yimi markaas dee miicaad la-aan iyo taas fa nasala jibriilu fa faraja sadri si dee saqafkaba loo furay ayuu laabtaydiibuu kala bixiyuu kala dilaaciyey uma hasalahu dee qalbigiiya intuu kaba soo saaray ama wixii caloosha kuba jiray halkaa ayuu maydhay waa badnigii iyo wamaa xawaah bimaai zamzama biyaha zamzam ayuu ku maydhay jibriil qalbigiisii adigu wixii badnigiisii uma jaa wuxuu la yimi bidastin dasti buu laba yimi min dahabin dahab ah mumtali'in lafdiga dasti inta badan way ta'niisiyaan lafdi ahaan laakiin macnihiisan al-inaa ah ayaa tadkiirka ugaba imanayaaoo kaasoo kaba buuxo xikmatan mubtali'i buuxo xikmatan xikma ahaan iyo wa iimaanan ka buuxo xikmo iyo iimaan fa afraqahu fii sadri laabtayduu ku shubay uma adbaqahu uu daboolay xadiidku isagoo inoo soo noqnoqon doono dee koleyna uu in badan ina soo wada maray guud ahaanba joogsigeennu iskaba yaraan doonaaye meesha waxaa halkan inooguba sugan in waqtigaa laabtiisii la furay macnaa la dilaaciyey taasi way inooguba sugan tahay waxaa kaloo iyadana dee soo aroortay ama timi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waqti aan waqtigan ahayn waa isagoo diyaara bani sacdin jooga di'rigiisii ama murdacadiisii xaliimata sacdiya guryahoodii jooga in isagoo ciyaal laba ciyaaraya ay yimaadeen dee laba malag ay u yimaadeen oo intay jiifiyeen laabtiisii ay fureen bal taasna way timi kolley laba gooroo kale oo shaqigaas ah oo cinda bal aan dee kuwan la xoog ahayne laakiin markii bicsada bilowgeedii oo kale iyana bal laba kalena way soo arooreen haddaan labadan hore un kuba daysano labada xaalaba kolley way kala dunayd oo taa hore waxaa xadiidka kuba yimi xadiidka inooguba yimi shaqigaa hore marka ay calooshiisii fureen ay qalbigiisii soo saareen inay wax xinjiroo kale ama calaqo ka soo saareen oo yidhaaheen haadaa xabdu shaydaani minka waa shaydaanka nasiibkiisa macnaa waa meeshii waswase iyo waxyaalihii aqbali lahaydoo dee wax markaa calaaqa iyo wax xidhiidh iyo wax wasasadiisa meel ay kaba soo gashaa ma jirto taas weeyaanoo ay tuureenba bal markaan taasna way iskuba celiyeen taas waxaa tanna inooguba sugan dee in dastigan dahabkaa lalaba yimioo isagoo xikmadiiyo iimaankaba buuxa kolley xikmaddii iyo iimaankii marka la ega shay dee maxsuusa maaha laakiin walow ay macaani yihiin haddana dee ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisii waxa weeye waa tan acmaashaba la suurayn doono hadday ruuxii iyadoo suuro fiican ama suuro xun camalkiisa uguba iman doonto dhimashadii waata iyadana kitaabkay kuba sugantee inta wan suuradiisii laga soo dhiga maaha malagii waa dhimashada nafteedii oo shay macno ahayd la gowraci doono oo kale waxyaalo kalena waynoo yimaadeen oo ah shaygii markaa aan marka hore wax maxsuusa ahaynoo bal jismi looba bedela ama jurmiba yeesho taasna qudrada ilaahay subxaana watacaala dee waxay kuba tahay ma jirto oo shaygan laba keenay waalkan dahabka ayaa xikmadiiyo iimaan kaba buuxay kolley markaa xikmadana dee iimaankii waabaan garanaynaa xikmadda imaam nawowi suu yidhaaho aqwaal badan baa soo aroortay waxaa xikmadda bal waxa weeyaan laguma fasiro ay kaba mid tahay cilmiga naafica ee kulansaday ilaahay subxaana wa tacaala garashadiisa ay la jirto tahdiibu nafsi iyo taxqiiqulxaq ay looba jiro kaas ee dee camalfalkii cilmiga iyo xumaantii oo lagaba joogsadaya waxyaalahaasi laba socoto in xikmad laba idhaa qur-aanka iyo nubuwada iyo cilmiga iyo macrifada intaba oo laguma idlaaqay ibnu durayd baa hadallo fiican oo lagaba soo noqliya waxaa kaba mid ahaa in xikmad oo kale ee kullu kalimatin wacadadka aw zajaradka aw matalan dacadka ilaa makruumatin aw nahadka can qabiixin fa hiya marka xikma kelimo kasta oo ama wax kasta oo m ama waano dee adiga kuwacdinaysa ama xumaan kaa joojinaysa wanaag kuugu yeedhaysa shay xun kaaga kaa reebaysaba horta xikmaa si guudba looguba idlaaqa haddaba adigu qur-aankan laguba soo dejiyey iyo cilmigan kale ilaahay uba furay iyo umuurahaasoo dhammi dee iyo waxa weeyaan waa xikmadii tasdigani wuxuu kaba buuxay iimaan iyo xikmo dee xagga dahabkana innaga isticmaal dahab waxay noo bannaan ma aha walow dee taxriimkaasi intii madiine la yimi uu ahayoo waqtigan aanu ahayne se laakiin tani waa camal malaa'igeed waa ficil malaa'ikeedoo dee maaha inaga inaga wax inagaba baxsan weeye ee bal taas baa loo keeno markuu kuba shubay ayuu uma adbaqahu daboolay uu isku celiyey sidiisii unbuu kuba noqday uma akhada biyadii gacantayduu qabtay fa caraja bi ila asamaa'i dunya kale xadiidka ama riwaayada kale ee noo dambaysa in buraaq loo keenay oo buraaqii uu fuulay oo laba saaray uu ku gaadhay baytulmaqdis baa jirtay marka halkan lafdigan ma odhanayno halkan lagama qaadanayo markaa isaga la daboolay qalbigiisiiyo waqhtigaa samada la fuushiyey wax u dhaxeeyey may jiraan riwaayada ikhtisaarunbaa kuba sugan koladaan isriya micraajkii habeen keliya ka wada dhigno waa san sheekhuna uu kuba tegayo waxa weeyaanuun idbaaqaa dabadii waa la kaxeeyey baytulmaqdis baa la geeyey halkaas baana samadii lagaba saaray ilaa baytulmaqdisna buraaqii buu kuba tegay laakiin samada buraaqa kuma fuulin uma adbaqahu uma akhada biyadii gacantayduu qabtay fa caraja bi wuxuu ila fuulay ila samaa'i dunya samadan dhow samadan usoo xigta un dhulka taas buu ila koray falamaa ji'tu markan imi ila samaa'i dunya samadii dhoweyd ama samaau dunya markan aan soo gaadhnay ayuu qaala jibriilu jibriil yidhi likhasini asamaa'i samada kii isagu mas-uulka kabaha waa malagii khaasinkeeda ahaa dee waa wax albaaba leh la furayo laba xidhayo bal markaa taas malagii khaasinka ay wadiifadiis iyo shaqadiisu ahayd inuu furo oo uu xidho halkaa isaga loo xil saaray ayuu ku yidhi iftax fur malagiibuu ku odhanaya waxaa odhanaya in jibriil baa ku odhanaya markaasaa qaala wuxuu yihi man haada waa ayo ruuxan dee inay waa kan yidhiba codkiisi waa maqlaya wax la arkaa laakiin inaanu shakhsigiisu uba muuqan kan isagu dalbaya istiftaaxu waa kuma qaala wuxuu yidhi hadaa jibriilu jibriil weeye waana adab adabta istiidaanka kaba mid oo ruuxu hadduu yimaado albaaba uu garaaco la yidhaaho waa ayo inuu wixii lagu garanayay magaciisii ama haddii dee kunyadiisu looba yaqaano inuu sheego weeye aanu odhan aniga weeye ana iyo waa aniga iyo taas waayo waxay kordhinaysaa ma jirto inuu ruux meesha joogo waa la arkayaa tacyiin baa loo jeeday dee kol haddaanu ruuxu muuqana ana tacyiin ma noqonayso ee bal markaa inuu sheego wixii laguba garanayo taas kolley meel dambe oo kitaab ka midana taasi way ku iman ama tarjamo isagoo dhigan doone bal markaasaa wuxuu ihi jibriil weeye qaala wuxuu ihi hal macaka axadun adiga macaaga miyay cidi tahayo de malaa waxbuu dareemo cid kula socota miyay jirtaa qaala wuxuu yihi nacam haa macii muxamadun sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed baa macayga ah ayuu yihi qaala wuxuu yihi faqaala malagii baa yidhi ursila ilayhi a ursila ilayhi miyaa la diray oo macnaa miyaa loo soo diray de inuu samada soo fuulo taasba ursila ilayhi kollay aw ursila ilayhi iyo ursila ilayhi labadaba ruwaadda bukhaari weeye xagga diritaankan imikana dee muddaaba haddee laba idhaaho sanadii tobnaad bay ahayd ama sanad taa kaba horreysay laba idhaaho kolley bicsadiisii muddo ayay jirtayoo wax mashhuura oo iyagu shuhroobay waxa weeyaan dee malaa'igta iyo malalacla ayaabay ahayd oo kamay qarsoonaynba markaa diritaankan uu sheegayaa waa xagga lilcuruuji ila samaa weeye taas ee ma aha miyaa dee waqtigii nubuwadiisii baa gaadhay oo dadkii miyaa loo diray waa ixtimaal iyaduna daahir waaba dee ixtimaal bay noqon kartaa laakiin waxa weeye dee intaas malagaa waxa weeye kama qarsoonaanayso iyadoo waqtigaa waqti ka horreeyeyba xataa samada laga joojiyey shayaadiintii iyo waxyaalaha kuwa soo dhowaan jireen wax ka soo dhagaysan jireen laba ilaaliye shuubtii laguba ganay kamay qarsoonayn marka macnuhu waxa weeyaanuun miyaa loo soo diray inuu bal waxa weeye samada uu u soo baxo taa miyaa loo soo diray markaasaa jibriil wuxuu yidhi markuu taa yidhi qaala nacam falamaa fataxa markii uu furay albaabkii calownaa asamaa addunya waxaanu ka kor noqonno nu u baxnay samadii adduunyo fa idaa rajulun wuxun baaban arkay nin qaacidun fadhiya oo calaa yamiinihi xaggiisa midig asuudatun ashkhaas iyo bidhaamo ay ka muuqdaanba wcalaa yasaarihi asuudatun asuuda waa jamcu sawaadba asawaadna ashaksu min kulli shay baa la idhaahoo waa bidhaanta kuu muuqata ama taas baaba la ydhaa ama dad ha noqdeen ama wax kalo oo dee markuu wixii kaaba durugsan yahayna kolley dee waa sawaadku malaa waa iska midab waa sida uu muuqanayo nasab ama dad kala duub badan ayaa meesha dhinaciisa midig ka muuqday xaggiisa bidixna kuwaasoo kalea kaba muuqday idaa nadara marka uu eego qibala yamiinihi xaggiisa midig marka uu eego daxika waa qoslayaan wa idaa nadara marka uu eego qibala yasaari xaggiisa bidixna baka u ooya macnaha nin baa u muuqday xaaladiisu ay taa tahay xaggiisa midig marka uu eego waa kaasoo waa farxaya waa bishaaraysanaya uu qoslaya xaggiisa bidixna dee waaba ooya isagoo kaba naxaya oo ka murugoonaya isan ogaan doonana waa nebi aadam arrinkuna waa dadkii awlaaddiisii kuwoodii socodada iyo kuwoodii ashqiyada ahaa arrinkanna waa dee shafaqadii waalid lahaa weeyaan oo dee waalidku markuu waladkiisii oo fiican oo wanaagsan arkana waa ku farxa waladkiisiioo rafaadsan ama dhibaataysan markuu arkana waa ka murugooda marka isagoon dee umuurahan bedeli karahayn kuwa ilaahay subxaana wa tacaala dariiqa toosan intuu waafajiyey khaatimadana u fiicneeyeyna markuu arkana uu ku farxaya waa awlaadiisiie kuwan kalena intuu kaba naxa ayuu ooya bal taasba wey qaata sida uu kuba fasiri doono bal markaa ama inooguba iman doonta hadalka fa qaala wuxuu yidhi markuu soo gaadhay marxaban binabiyi saalix walibni saalix waa soo dhoweeye marxabanna waa kelimadee soo dhoweyno waa tan imikaba la isticmaalo ee ilaa waqtigeenna laba isticmaalo waa saadafta makaana raxban wey meel waasica ayaad laba kulantood soo waafaqdee soo dhowowna waa ta'niis iyo tarxiib baa waxa loola yimaado binabiyi saalixi walibni saalix waa aabihii abalbashar weeye markaa muxuu annabiyi saalixa raaciyey alibni saalix qultu lijibriila jibriil baa waxaan ku yidhi man hadaa waa ayo ninkani waa ayo qaala wuxuu yihi hada aadamu aadam weeye kolley riwaayaadka inoo dambeeyana bal waxa weeyaan man haadaadan qaala hada aadamu ayaa riwaayaadka inoo dambeeya kaba horeysa marxaban binabiyi saalix walibni saalix uu sheegay inuu aadam yahay ayaaba la amray inuu salaamo deetu isaguna san kuba soo dhoweeyey kolleyna waa taasun waayo halkan inooguma sugna wax dee tartiib iyo keenaya taasna way inoo dambaysaa oo markaa qowlkan waxa weeyaan xagga in loo tacriifiye rasuulka ilaahay dhu waa iyo looba tacriifiya kaba horeysay tarxiibkiisa iyo soo dhoweyntiisa iyo hadalkan inuu yidhi wa haadihi laswidatu ashkhaastan iyo aswidadan can yamiinihi xaggiisa midig iyo washimaalihi xaggiisa bidix ku suganna nasamu baniihi waa awlaaddiisii nafahoodii nasam jamcu nasamatin waa ruuxun waa arwaaxdoodii weeye fa ahlulyamiinu kuwa xagga midige minhum iyaga kaba midi ahluljannati waa dadkii ahlujanno ahaa waalaswidatu alatii can shimaali aswidada xaggiisa bidix kuba suganna ahlunaari dadkii ahlunaar kaa weeye fa idaa nadara can yamiini markuu xaggiisa midig eego uu arko dadkaa dee awlaaddiisii ee aada iyo aada u raaxaysan ee loo nicmeeyey ayuu daxika waa qoslaya waidaa nadara markuu eego qibala shimaali oo kuwan iyo rafaadka ay ku jiraan uu arkana waa awlaadiisii ilayna waa shafaqadii waalidnimaan nidhe bakaa uu ooyaya bal taas bayn kolle halkan a'immadu waxyaale ay eegaan seebaa dee koladii samadiiba ay tahay dadkii ehlunaarka halkaas ay uguba sugan yihiin iyo taasoo kale ma aha oo waa tan dee jannadna inaanay gelahaynba arwaaxdoodu aan la kor yeelahayna dee ay markaa jirtaba waxaan filaya wax ishkaali taas maba jiro isagoo maqaamkaa jooga ayaa dee la tusay kuwana loo kashfiyey kuwana loo kashfiyey waa dadkii bal matalan daarka ama se waaba dee kuwa la abuur weli arwaaxdee abuuran weli aan jirkoodii gelin waxa weeyaan dee iyagu weli markaa dee jasadkiina way kaba sii horeeyaanoo ruuxda markaasaa la gelinaya ruuxda abuurkeedaba kaba horeeya jasadkan ay iyadu camirayso bal kubaaba weeyaanoo muhimku waxa weeyaan rasuulka ilaahayba habeenkan janno iyo naarba waa loo kashfiyey dhulka isagoo joogana waa la keenay macnuna maaha inay mawdaca kuba sugan yihiin halkaa lagu tusay khaasatan marka salaada inoo dambaysa kusufka uu tukanaye macnaha xaggiisa midigna waxa uga muuqday oo loo kashfiyey uun dadkii ahlu janno ahaa xaggiisa bidixna yani meesha uu jooga maaha laakiin ayaa waxa loo muujiyo loo kashfiyeyba oo loo muujinaya dadkii iyagu dee ashqiyada ahaa qaala anasun xataa caraja bi markaa way dhaafeen xataa caraja bi ilaa uu jibriil la fuulay ila asamaai athaaniyati samadii labaad faqaala likhaasinaha iftax faqaala lahu khaasinuhaa midla maa qaala alawalu khaasinkeedna wuxuu ku yidhi sii kii horeyba yidhi oo fa fataxa uu furay qaala anasun anas baa wuxuu yidhi fadakara abudar buu xadiidka ka warinaya abudar wuxuu sheegay annahu nebigu damiirkaasna rasuulkaan u celinaynaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh annahu rasuulka ilaahay wajada inuu helay fi samaawaati samooyinka wuxuu ka helay oo uu kula kulmay aadama aadam iyo wa idriisa wa muusa wa ciisa wa ibraahiima salawaat ullaahi calayhim walam yuhbit abudar muu sugin kayfa manaasiluhum meelahay kala deganaayeen iyo samooyinkay kala joogeen iyo manaasishoodu si ay ahayd abudar muu sugin kayra laakina dakara wuxuu sheegay annahu rasuulku wajada inuu helay aadama fi samaai dunyaa wa ibraahiima fi samaai saadisati ibraahiimna samadii lixaad bal waxa weeye horta inuun xadiidku siaan sheegayno dee duruq kalena waa leeyahay zuhri riwaayadiisan mooye riwaayo bal maalan qataadana way noo dambaysaa riwaayadaa shariigna iyaduna kitaabkay ku dambaysaa mukhaalafaad haba lahaato riwaayada thaabit albunaanina saxiixa muslim waa ta kuba sugan kitaabuliimaan qeybihiisa dambe waa ta kuba sugan oo bal markaa xadiidku waaba taas halkana waa kan uu leeyahay lam yuhbit kayfa manaasilhum meelahay kala deganaayeen iyada muu sugin oo muu dabdin markaa abudarsi xadiidkiisan uu warinaye laakiin aadam iyada samada adduunye ayuu joogay ibraahimna samada lixaad kuwa kalena ambiyadaa kale joogayna waxay ahayn rasuulka ilah halkaa kulaba kulmay waa idriis iyo muuse iyo ciisa ayaa bal maalan iyo ibraahim adug bal kuwaasaa soo raacaya riwaayada thaabit albun ama malik ibnu sacsaco riwaayadiisa suu ibnu rajab yidhaa halkan zuhri baan aada u dabdin oo iyada xadiidkiise laakiin riwaayada bal maalan qataada can anas ee uu malik ibnu sacsaco saxaabigeeda yahay waxaa kuba sugnayd rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh nebi aadam samada dhow buu ku arkay ama samaau dunya waa taas talabaad yaxye iyo ciiso oo abnaa khaala ahaa ama habrawadaag ahaa ayuu iyaga halkaa kuba arkay ta saddexaad nebi yuusuf ayuu ku arkay ta afraad nebi idriis buu kuba arkay ta shanaadna haaruun buu ku arkay ta lixaadna muuse ta toddobaadna ibraahim halkan markaa tan lixaad bay ahaydna kolley riwaayadan sahay nooguma timaado malaa riwaayada shariikna way yar waafaqsantahe mukhaalafaad bay leedahay laakiin riwaayaadka kale deetay isku waafaqsan yihiin waxa weeye nebi ibraahim inuu asamaa saabica inuu kuba sugnaa riwaayaadkaasna waxaa kuba sugnayd inuu arkay isagoo beyt almacmuur kuba tiirsan waana beyt samada adduunya ee ugu sarraysa kuba sugan oo malaa'igtu dee ay yimaadaan oy ku cibaadaystaan iyadoo dee markaa maalintaa uu malagaasi soo gala ay uguba dambaynayso ee malaa'ig kumayaalina maalin kasta ay beytka soo marayaan waa ilaahay subxaana watacaala malaa'igtiisa dee ti aan isaga u mooye cid kaloo tiradooda ogi aanuba jirin bal markaa waxaan leenahay tan waaba ta halkan nooguma sugan muu sugin abudar waa taa riwaayada zuhrina halkan markay noqoto can anas waanu aada umuu dabdin ee laakiin riwaayada qataade ayay noo dambaysay dabdisan tahay siday u kala joogeenna malaa'igtu xadiidkaa kale siay nooguba sugan taa weeye nebi muuse ayaana samada lixaad ahaye nebi ibraahim samada toddobaad buu ahaa dee qolooyinka kale halkan kaba maqana saa dee nebi yuusuf iyo maalan yaxya iyona xadiidka way nooguba sugan yihin ibnu rajab baa wuxuu dhaha raximah llahu tacaala waxyaalaha ama qolooyinkan dee samada uu ku arkay ambiyada ahaa inamaa huwa arwaaxum ilaa ciisa siduu kaba cabiro arwaaxdood macnaha jeedade iyaganay ajsaadoodii way dhinteen dhulkana waa laguba aasay laakiin nolol kaley kuba sugan yihiin dee iyadu waa taa shuhaadadii oo ka maqaam hooseysaba ilaahay yidhi axyaanu cinda rabbihim yursaquun laakiin noloshooda ma garanayno ee arwaaxdoodii ay lahaayeen oo suuradii jasadkooda laa halkaas ama markii horena uu kulaba kulmay masjidkii bal hadduu markaa hore laba kulmay bal waxa weeye markaa dambana dee samooyinka uu kuba arkay amaa nebi ciise isagu dee jasadkiisiibaa la kor yeelayoo bal isagu taasba weeye koleyna dee waa arin qeyb inagaba qarsoon oo dee say u dhacaysa waana qudradii ilaahay lama odhanayo waayo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh baytulmaqdis uu kalooba kulmay waanu ku tukiyey ama ha noqoto markii hore uu sii socday seexaf ibnu xajar iyo bal markaa dee ikhtiyaarkiisiya uu yahay ama markii dambe uu soo noqday salaadiisaasee noqoto se ibnu kathiir iyo ikhtiyaarkoodu yo ama uu isagu raajax yeelo xataa wakhtigaa nebi muuse oo qabrigiisii ku tukanaya ayuu maray oo kale samooyinkana waa kan kulaba kulmay dee barhkood dhammaantood laguwada kulmine markaa bal waa umuuro dee rasuulka ilaahay baa habeenkaa dhulkaa keliya lagu mariya ama saacado kooban ayaa iyagana arrintoodu ay tahay un weeye ama arwaaxdoodii oo jasadkii maalan jasadkoodii suuradii leh oo dee ha noqoto ama wax kaleba haba noqoto jasadkoodiiba haba noqotee ee bal waa taas ayde hadalka ibnu rajab baa taas ahaa marka wuxuu yidhi qaala anasun anas baa wuxuu yidhi halkan dee waxaaba waa isagoo abudarkaba warinaya inuu intan dee uu waxa weeyaan waa sida aanay jirinna waaba suurtagal waayo riwaayada waa taa inoo dambaysaba aanay waa sida jirin falamaa mara jibriilu jibriil markuu maray binebiyi nebigii la maray sala allahu calayh wasalam biidriisa oo ba'dan hore waa taa dee waa bimacnaa maca dee isagoo waa musaaxabada tii keenaysa waa isagoo la socda weeye oo wada rasuulkii ilaahay wada markuu la maray biidriisa oo calaa idriisaba ay mareenba ama taas oo idriis ay mareen ayuu qaala yidhi idriis marxaba biاlnabiyi الsaalixi wاlakhi الsaalix isaguna tan uu ku soo dhoweeyey faqultu waxaa hi man haada qaala hada idriis idriis weeye naa idriis wuxuu ka mid yahay dee waana rusushan qur-aankaba ilaahay inooguba sheegay rusushii uu ku arkay rasuulka ilaahay samooyinkana ka mid weeye waanu soo dhoweeye kolle halkan culimmadu inbay ku yar joogsadaanoo ay eegaano waxa weeye iyadoo ay idriis dee barhkood waa u kuwa sheegtay in saa ciise loo koryeelay oo rafacnaa makaana caliya laakiin taasi ma keenaysa aayaddu waxay barhkood sheegtaan khaasatan qolooyinka nasaabiinta ee abtirsinta iyo waxyaalaha u ihtimaama ama taasi inuu nebi idriis nebi nuuxba kaba horeeyey waxay yidhaahaan nebi nuuxa markay u abtirinayaan awowgiisa labaad ay ukhnuuq magacsaasi soo geliyaan ukhnuuqba waa idriiso waa jaddo abi nuux bay yidhaahaanba waa nebi nuux aabbihii ayuu awow yahay marka taa haddii laba yidhaaho halkan maxaa meesha taal muu odhan bilibni saalixin hadduu nebi nuux abtirsiintiisa uu ku jiro oo uu kaba sasareeyo xagga aadam kaba xigo rasuulka ilahi abtirsiintu ku maraya rasuulka ilahi abtirsiintu ku maraya markaa dee awlaaddiisiibuu kaba mid noqonaya nebi aadamna waa taan aragnay inuu yidhi marxaban binebiyi saalix walibni saalix ibraahimna waa sida uu yidhi ee uu kuba yidhi halkan laakiin muu odhan marxaban bilakhi saalix wanebiyi saalix oo waxay leeyihin markaa dee saa ee akhbaariyiinta ama ahla nasab ay leeyihiinoo waaba nebi nuux buu ka sisheeyey ayuu markaa abtirsiintiisa kuba jira arrinkuma aha waa ka duwan yahay inay waa kanoo wuxuu ku soo dhoweeyey walaalnimo walaalkii saalixa buu yidhi wuu odhan ibnigii saalixaad buu isagu dadkii dhalay ka mid yahay rasuulka ilaahay nasabkiisa marayo bilibni saalix buu odhan laa bal waa taas oo in nebi nuux dee kaba dambarka arrin kalena way jirtaayoo dee sida xadiidka shafaacada inooguba sugan markay u yimaadaan nebi nuux u yimaadaan waxay odhanayaan rasuulkii ugu horreeyey ahl ardi loo soo direen markaa nebi dirs hadduu rasuul ahaa dee mid ka horreeyuu noqonayaabo taasna waa ishkaal kaloo halkaa kuba imanaysa bal waxa weeye waana jiraan aqwaasha qaarkood waaba ambiyadii reer bani israa'iil ama ilyaas iyo isagu waa isla mido haddii de aqwaasha kale aan eegno waxba ishkaalkaasi ma jiro imaam nawi oo kale halkan waxbuu yar eegaayo yidhaa dee waaba iyadoo dee uu kaba mid yahay aabbayaasha ka mid noqonayo haddana walaalnimadii guud baa jirtay hadduu dee bilakhi saalix talduuf ahaan iyo soo dhowayniyo bal nooc saasa uguma soo dhoweeyo wax ishkaalo ama basiyo ku sugan ma jirtee bal waxaan leynahay kolley arrinkaasa inuu nebi nuux awowgii ahaa ama aabihii awowgii wax dee inoo sugan imaka maahay wax akhbaariyiinun ay yidhaaheen xadiidkana bal waxaaba loo xujaysan karaa jaanibka kale marxaban binebiyi saalix walakhi saalix qultu man hada qaala wuxuu yihi hada idriis uma marartu bimuusa faqaala marxaba biاlnabiyi الsaalix wاlakhi الsaalix qultu man hada qaala hada muusa uma marartu umadani ma keenayso tartiib imaka halkan dikriya mooye ma keenayso tartiib dee waxa weya xaggan dee iyo taraakhi ma keenayso lagama qaadanayo inuu nebi ciise ka marka la eego meesha uu joogay ama nebi idriis ay ka sarraysay samada uu joogay tii nebi muuse joogay waayo xadiidka kale waa taan soo sheegnay nebi ciise iyo nebi yaxya samada labaad baaba halkii rasuulka ilaahay ku maray ahayd nebi idriis ta afraad bay ahayd nebi markaa muuse ta lixaad buu noqonayaa markaa tarsumadani ma keenayso imaka halkan tartiib iyo ah xagga rutbada inay ku kala sarreeyeen oo san imaka ay u kala sarreeyaan ma keenayso de axaadiidii kale ayna tusaysa ama riwaayaadkii kale xadiidka markaa qaala qultu waxaan ihi markaas uma marartu biibraahiima faqaala marxaba biاlnabiyi saalix walibni saalix isagu dee abtirsintiibu kuba maraya qultu man hada qaala hada ibraahimu sala allahu calayh wasalam qaala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yihi waa zuhrigii xadiidka inooguma sugnaa ee anas kaba warinayey wa akhbaranii waa ii waramay ibnu xasmin ina xasmi baa wuxuu iigu waramay ana bna cabaasin iyo wa abaa xabata alansaariya ina cabaas iyo abaa xabata alansaari kaana inay ahaayeen yaquulaani kuwa yidhaahaa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam cabdariiqi anas maaha waa dariiq kale oo ibnu shihaab baa wuxuu leeyahy ibnu xasmi baa ii waramay kolley ibnu xasmigana waa nin reer madiine ahaa qaadina madiine ka noqday taabicina ahaa kolley dabaqadiisaasuunba isagu ahaa bal xaafid isagu qolada shanaad baabu kaba dhiga halkuu qolada afraad zuhri kaba yahay oo magaciisu abubakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmin kolley xasmigu markaa awowgiisa labaad buu noqonayaa dee aalu camr ibni xasmina kolley kitaab shahiira bay lahaydoo rasuulka ilaahay kutubtii uu qoray kaba mid ahayd ee axkaamo kala duwan ay kuba sugnaadeen waa nin reer bani najaaro reer madiine oo qaadi ahaa waxaana la yidhaha magaciisa iyo kunyadiisu waa isku mid oo abubakr ayuunbaaba la yidha waan abubakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmin kitaabka rijaashiisuu kaba mid yahay isagiyo inanuu dhalayo isna la dabaquna cabdillaahi ibnu abi bakrinoo isna qaadi ahaa isna hiqa ahaa laba ninoo caalimo weeyaane kitaabkan dadka kuba jira ama kutubta lixda ah ayay kaba mid yihiin ee bal ninkaasaa ii warramay buuhi oo markuu yuu ugaba warramaya wuxuu yidhi iigu warramay ana bna cabaasin waa cabdillahi ibnu cabaas iyo wa abaa xabat alansariya abaa xabat alansaari kaanaa yaquulaani inay lahaayeen kuwa yidhaaha ibnu cabaas waan garanaynaa abuu xabat alansaari barhkood abuu xaya yidhaaheen laakiin taa culimmadu way diideen oo yaa lagaba dhigo barhkood baa halkan abuu xanna yidhi oo ba'da nuun uba bedelay bal taasba wey waa nin ansaara ooay culimmadu yidhaahaan beder waa joogay ibnu isxaaq magaciisana kolley dhowr magac bay soo naqliyaane bal kunyadiisa buu ku shooroobay caamir ibnu camrin iyo caamir ibnu cabdi camrin iyo ama camrun iyo magaciisa way sheegeene ibnu isxaaq wuxuu sheegtaa inuu dagaalkii uxud laguba dilay haddii taasi ay dhacdo abubakr ibnu xasmin ama abubakr ibnu moxamed ibnu camr ibnu xasmin ma soo gaarin xataa abii moxamedba ma soo gaarin bay noqonaysaa sanadka halkaa inqidaac ayaaba jiraya bal hadday taa noqoto waana sida hadalka xaafid halkan sharaxa uu kuba leeyahay walow taqriib markaa hadalkiisu ka yar duwanyo si wuxuu kaba dhigayo kaa uxud laguba dilay iyo kan xadiidka isruu warinaya inay laba kala noqonayaanoo kan uu leeyahy inuu waqtigaa dabadeed buu noolaa leeyahayba kitaabkiisa taqriibe bal adigu waxa weeyaan waa ninkaas in abuu xabal laba idha alansaari labadaasi waxay ahaayeen kaana yaquulaani labadaa saxaabi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi uma curija bi waa layla fuulay oo markuu samooyinkiiba dhammeeyey ayaa waxaa layla baxay oo lay korsiiyey waa la dee saraa laysii waday wooye xataa dahartu ilaan u baxay macnaa dahartu calawtu weeyaan dabcan aan ka kor noqdo waan u baxay waxa weeyaan limustawan waa dee meel la fuulo oo saro oo asmacu aan kaba maqlayo fiihi mustawaha anoo kuba sugan sariifal aqlaami qalamadan wax qorayee malaa'igtu dee ama maqaadiirtii ay ka naskhinayaan lowxulmaxfuud ama wax kaleba ay kuba qorayaan sanqadheed iyo sawdkeeda oo marka qalinka la qorayo sanqadhan iyo sawdkan dee markaa jiiditaankaa la jiidaya ka laga maqlo waa meel baan u baxay sare mustawaana waa almurtaqa iyo almascad waa meel la fulo oo meel bannaan sare weeye uun oo sama oo siman oon kaba maqlayo sariif alaqlaam waa aqlaamta sawdkooda sanqadhooda aqlaabtaa dee malaa'igtu wixii ilaahay subxaana wa tacaala uba diray ee ama lowxulmaxfuud ay kaba naskhinayeen ama meel kaleba ay kuba qoriyeen ilaan halkaa kaba maqlo ilaa meeshaasaabaan gaadhin qaala ibnu xasmin ina xasmi wuxuu yihi waa anas ibnu maalikin anas ibnu maalik ibnu xasmi waa taa aan sooba sheegnay haddii bal maalan taa hore aan kuba soconana sanadkiisu dee halkan inqidaac baaba jiraya haddii abubakar uu kaba warinayo iyo hadduu ibnu shahaab toos uba warinayabe anas ibnu maalik baa laakiin dee inoo joogo xadiidka ibnu shahaab kaba maqlay qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam intanina bilaa waasita inay ahayd baaba dhicay daahira farad allahu ilaahay fa farad allahu ilaahay baa farad yeelay calaa ummatii ummadayda wuxuu ku soo farad yeelay dee iyo isagaba khamsiina salaatan konton salaadood ayaa ilaahay ummadayda kuba farad yeelay farajactu waan laabmay waa konton salaadood oo habeenkii iyo maalintii la tukado waa cadad aada u badan farajactu waan laabmay oo bidaalik waa fariidada anoosida laygu soo farad yeelay ayaan soo laabmay wuu soo dhaadhacayaa xataa marartu calaa muuse ilaa muuse soo maray faqaala wuxuu uhi maa farad allahu laka maxaa ilaahay kugu farad yeelay adiga calaa ummatika ummadaada korkeed oo maxaa ilaahay adiga dee ummadaadaba waxa weeyaan kuba farad yeelay oo uu kuu soo dhiibay ilaahay qaala wuxuu uhi farada khamsiina salaatan konton salaadood buu farad yeelay qaala markaa nebi muuse wuxuu yidhi farjic ilaa rabbik waa nasiixo aada iyo aadoo dee iyo shafaqo ummadda dee waxaa weyn buu uba taray ummaddeennane rabbigaa dib ugu noqo oo waxa weeye taas buu ku yidhi oo isaga leh waayo wuxuu tan u leeyahay oo dee farjic ilaa rabbika fa ina ummataka ummadaadu laa tudiiqu dalika taa ma karayso kolley dee arrintu kaba dhaqaaqayna sida xadiidkan kaleba riwaayaadkiisa ama xadiidka inooguma sugan wuxuu leeyahay reer bani israa'iil oo dee ummad ballaadhan ahayd buu nebigooda ahaa waxyaalana waa faray intan kaba yar buu faray walo dee iyaga dembigoodii badnaa asraar iyo aqlaal loo yeelay ilaahay inaga inagaba kor yeelay iyaga laba yeelay waxyaalo dayibaad ahaa fiicfiicnaana dulmigoodii loogaba xarimay marka intan in ka yar bay kari waayeen buu leeyahay oo taasi ummadii markaa way ku cuslaanaysaa mana karayaano intan in ka yarban ay kari waayeen oo debilmatalan ay furin waayeene ilaahay takfiif weydiiso ku laaban markaasaa muxuu yidhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh faraajacnii fa ina ummataka laa tudiiqu dalika faraajacanii iyo dee fawadaca shadra halkan raajacnii malaa way dhacday rajactunaa kolle way dhacdo waa laamay oo ilaah baan weydiistay takfiif luqa riwaayadeena ikhtisaar baa ku sugan fawadaca shadraha barhkeed baa ilaahay iga dejiyey kolley ashadru nisfina waa la yidhaah dee bacdi iyo inna waabay noqotaa kol halkana intii la dejiyey iyada inooguma sugnaa ugu dambeyn intay gaadha inooguma sugnaanaysa laakiin xadiidka haabit oo kale waxaaba kuma sugnayd in dee kolba shan ilaahay ka ridayey oo markuu shan kaba riduu soo noqdo hadda odhanmay way badan tahay dib uguma laaban halnaa shan buu kaba ridayey riwaayadna xadiidka waxaa kuba yimi inuu toban toban kaba riday taa ugu dambaysa mooyee bal riwaayada tobankuna waxa weeyaan laba gooroo la israaciyay noqonaysaa tan shadrigana waxa weeyaan dee maanta waa mujmala taa kale inoo fasiraysa intii kolba laga daynayay markaa hore shan shan bay ahayd shan ilaa ugu dambeyn ay noqotay shan loo soo gaadhsiiyey fa wadaca shadraha farajactu ileyh faqaala muusaan kusoo noqday haddana qultu waxaa idhi markuu weydiiyey wadaca shadraha faqaala raajic rabbak fa ina ummataka laa tudiiqu فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تضيق ذلك فراجعته فقال إله baa wuxuu yihi markaa ugu dambayn inay laaban dambe ma jirayso oo shan markay noqoto dee iyadoo shan shan meesha kolba la ridayey waa in meeshiiba ay ka wada baxdo salaadba meeshii ay ka wada baxday arrintu noqonaysaa rasuulka ilaahay markaa dambe ma laamine marka ilaahay baa deeta wuxuu yidhi hiya khamsun salaaduhu shan weeye waa inta la tukanaya camal ahaan ee waajibkaa wahiya khamsuuna haddii idinka barhkiin ay u taallo huna khamsun wahuna khamsuunana kolle riwaada bukhaari barhkood saas way yidhaahaan ishkaal ma jiro waa shan oo ujeeddadu waxaan fariidadanaan addoommahayga ku farad yeelay shan weeye ajri iyo thawaab markay noqotona kontonkii markii hore laga fudaydiyey ayaabay leedahay oo xagga ajrigana markay dee salaadiiba toban salaadood u dhiganto ama xasano weeyaane tobankeed laga abaalmariyo kontonkii ajrigeedii waa la leeyahayba laa yubadalu lama bedelayo alqowlu laday dee arrinkani oo arrin ilaahay uu fuliyey fariidada uu farad yeelay addoomihiisiina waa kaa ilaahay kaba fudaydiyo inagaba fudaydiyey qowlka aniga agtayda kuma suganna lama bedelayo arrinkuna intaas weeye farajactu ilaa muusa faqaala raajic rabbaka faqultu istaxyaytu min rabbi rabbigay waaban ka xishoodo dee gees kalena waaba tan laa yubadalu lqowlu ladaya iyo dee bal maalan taas arrin kalena way jirtaayo haddii imaka laaba noqoto shan shanna loo ridayey dee shantiiba hadday meesha ka baxdo hadiyadii ugu weyneyd ee habeenkaa loo soo dhiibay baa meesha ka wada baxaysa salaadii markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi waan xishooday rabbigay waan kaba xishooday uma ndalaqa bi malagii baa ila socday xata intaha bi ilaa ila gaadhay oo ilaa sidrati lmuntaha geedkaa sidratulmuntaha la ydhaah waqashiyaha waxaa daboolay alwaanu midabo la adri dee waa adwaa ashiyaha ama ashiya waay oo wixii daboolay ayaa daboolo waa midabo kala duwan oo aan dee waxa itayba aanan garanahayn kolley qaybo dhamneo xadiidka iyo duruqda way inoo soo noqo socon doontaa maqsuudka halkani waa salaadiyo si loo farad yeelo dee waa taan soo aragnay uma udkhiltu ljanata jannadii baa lay geliyey faidaa fiiha xabaayilu lului waidaa turaabuha lmisku halkan ruwaadda bukhaari guud ahaanba lafdigoodu wuxuu ahaa xabaa'ilu lului taas bay ahaydba waa ruwaadda bukhaari guud ahaan ama dee siay kuba wanimaadeen jamiicu ruwaat lbukhaari iyo dee maalan bacdaas iyo bal ama xabaayilu lului oo alifta ay kaba dambaysayaan laakiin in badan oo ahlucilmiga ka mida waxay leeyihiin lafdigan waana lafdi dambeeya oo kitaab kolley ku dambeeya oy raajax yeeleene kan waxay ku tiriyeen tasxiif inuu yahay inuu sawaabku yahay saa inoo iman doonto meel kale xadiidku markuu soo noqdo junaabidu lulu-i junaabid oo xabaa-il waxay leeyihiin dee kolley halkan macno sidaasoo kumaba laha haddii laba yidhaaho waa jamcu xablin xablina waa meelahan saxeebahoo kale markaa xagaagu dhacaye burcidu ay istuusho oo kale taas bay xabli yidhahan masdaala min araml oo waxyaalo saasoo lulu ayaa kuba sugan laguma fasiro kolley macnihii dee alfaado kale kuba yimi ma aha kitaabkana waxaa kuba dambeeya junaabid baa ku dambeeyo jamcu jumbudatin oy leeyihin waa qibaabta oo waxaa kuba sugnaa dee ha noqoto webiyadeeda dhinacyadooda sida xadiid kaleba kuba yimee qubadooyin ama qibaab lulu kaba samaysan ayaaba kuba jiray oo meeshaa kuba sugnaa jannadii uu ku arkay rasuulkii ilaahay bal taas bay leeyihiin waa si ay ma kala duwani ay halkan yidhaahaan oo a lafdigan imika inoo yeelaa inuu tasxiif yahay sawaabkuna junaabid yahay kitaabkana marka ugu horeeya xadiidka malaa in yaroo kooban mooye de axaadiid alambiya kuba yimaado waa lafdiga kuba iman doona taas bay waxa weeyaan kaba dhigeen inuu lafdiga sawaabkaa yahay waana wax ama qibaabta qubadahan oo kale dee habkaa ay u dhisan yihiin shabahaya ama taas wax ku dhow weeye junaabidu lulu waydaa turaaba waxaa baaban arkay igu soo kadiyey oo aan arkay ciiddeeduna almisk miskiga adyabudiibka weliba dee miskigii janno ah maaha miskigii adduunye inuu yahay xadiid kolley intii aan ku yar joogjoogsan karaynay meelihii aan yar qaban karayna waan qabanay maqsuudkuna waa rasuulka ilaahay dee qabla alhijra waqtigaa habeenka micraajkii in salaadahan laguma farad yeelay waa salaadahan shantaa intaa in ka horreysay rasuulka ilaahay salaad waa tukanayey salaad waa tukanayay laakiin dee salawaaba xataa waqtigan waxaa kaba horeeyey salaadan habeenkii uu tukanayay ilaahay hi yaa ayuha lmusamilu qum illeyla ilaa qaliila ee dheerayd walow dee suuradda aakhirkeedaba sanad baa u dhaxaysana awalkeedii aakhirkeede ilaahay markii dambe kama fudaydiyo ina rabbaka yaclamu anaka taquumu adna min hulatiya leyla aayaddaas labiyo toban bilood baa uba dhexeeyey qaybtaa hore waqtigaa la amray isaga iyo dee cidda la socota inay salaadaas habeenka kala barhkii ama wax ka siyaadsan ama wax ka nuqsaansan salaad tukadaan bal taasi markii hore waajib bay hayde laakiin markii dambe waaba laga nasakhay ugu dambayna salaadii habeennimo dee tadawucubay noqotay markii salaadahan laba farad yeelo waa tukanayay rasuulka ilaahayna waxay bacda wax la arkaa min awaail ilbictaba salaad waa tukanayay bal suuratu iqra oo dee hay-adkii ugu horeeyey dabadeed waaba tan qisadan dee kuma soo timi markaa abijahl uu rasuulka ilaahay markaa u diidaya salaada oo kale ara-ayta yanaha cabdan idaa salla oo kale waa waqti hore iyo laa tudichu wasjud waqtarib iyo rasuulka ilahay inuu halkaa kuma tukan jira salaado way jireen laakiin mumka salaadahan shantaa aynu dee kayfiyadan macruufka leh waqtiyadan leh ayaa waqtigan la fardielay intaa ka horreysay rasuulka ilaahay salaado u tukan jira ama taa habeennimo haba noqoto ama siday bacd alculamaa yidhaahaan dee qabla duluucu shamsi iyo qabla quruubiha inuu salaad tukan jirayba haba noqoto bacd alculamaa sa yidhahdeen lakiin rasuulka ilahay salaad waa tukan jiray sida salaadahan kayfiyadan leh ayaa waqtigan ahayd iyo man qabla alhijro unbaabay ahaayeen iyo habeenkaa micraajka aan leenahayna kolley waqti dabdisan oynu haynaa ma jirtay laakiin in qabla hijro ahayd unbaaban ognahay xadaثna cabdالlahi bn yuusufa qal akhbarana malik can صaalix bni kaysana can curwata bni الzubayri can caaishaةa um اlmuؤminiina qaalat anaha qaalat sanadka waxaan filayaa dee imaka inagu cusub ina aynaan marar soo marini kuma jiro marka qaalat caaisha waxay tidhi farad allaahu ilaahay uu farad yeelay asalaata salaada xiina faradahaa markii uu farad yeelay ragcatayni ragcatayni laba laba ragcadood filxadari waqtiga la negi yahay ee aan la safar ahayn iyo wasafari safarkaba fa uqirat markaa waa la sugay salaatu safari safarka salaadiisii labalabadii waa salaadaha rubaaciyadaah ee maqribo waa saddex kolley subaxna marka horeba labadaasuu ahaayo ismuu bedelin waxa weeyaan salaadii safarka labalabadiibaa lagu daayey wasiida waa la siyaadiyey fii salaati alxadari salaadii nagaadiga oo macnaha salaadan marka la negi yahay waa rubaaciyadii ah afar afar baa lagaba dhigay maqribkuna saddexuun baabuu ahaa subaxuna ee waxa weeyaan labadaasuu ahaaye waxaa la kordhiyey salaadahan afar afarta ah oo waqtigaa dabadeed ayaa la kordhiyey saas baa xadiidkan caaisha walow dee imika ay lafdigu uu kaa rasuulka ilaahay aanay u tiirin laakiin waa umuuro ay ka waramayso si ilaahay wuxuu farad yeelay waa umuur ijtihaad iyo ra'yi aan kuba iman karin oo dee wuxuu leeyahayba xukun marfuuc buu leeyahay waxaana dambeeya xadiid iyadu ay leedahay oo ay tidhi kitaabku kuba iman doonaa salaada fara waxa la farad yeelay iyagoo labalaba ragcadooda markii rasuulkii ilaahay soo hijrooday ayaa afarta laga dhigo taasna ay noo caddaynayso waqtigan la siyaadiyey ee salaadiha xadarka afar afarta laga dhigay inay hijradii dabadeed ahayd waayo kitaabkay kuba sugan tahay waxaa rasuulka ilaahay markuu soo hijrooday dabadeed ayaa la farad yeelay oo afar ma afarta ragcadood la farad yeelay maqribku isagu saasunbaa habaan leenahay subaxuna sanunbuu ahaa laakiin bal taas bal markaa iyata iyada markaa kolley halkan inooguba sugan waxyaalo kala yar jirta oo mar kale markuu xadiidka soo celiyo bal markaa jaanib aan yar eegi karno ibnu cabaas xadiiuu leeyaho saxiixa muslim kuma sugan iyo bal jaanibka aan yar eegi karno iyo waxyaalaha laba jamcin karo eh laakiin iyada ta xadiidka inooguma sugani waxa weeye habeenkii leylat alisraa salaadaha sida loo farad yeelay waxay ahayd maqribka mooye laba laba ragcadood maqribku saddexaas waa witru nahaarba weeye markii la soo hijroodayna caqiba alhijra subaxii iyada sidii baa lagu daayay maqribna marka horeba saddexdan buu ahaa ee saddexdan kale ee rubaaciyaadkaa waxa weeyaan afar afar baa lagaba dhigay ee safarka marka ay noqotona waqhtigaa safarka waa taasoo saddexdii rubaaciyaadka ahaa waa taa labalaba la tukanayo waaba tii hore ayaa laguba sugan halkan meesha waxa yar iman kara oo hadalka yar iman karaa qolooyinkiina sharaxaysana waa yar dheereeyatan eh waxa ay tahay oo yar iman karaa haddii ay salaadii markii horeba la farad yeelee labalaba la yidhi salaadii safarkuyadii markaa sideedii baa laguba daayey markaa waxay taas lama odhan karaa salaada safarku waa wax casiimo oo go-an oo idmaha ruqso safarku laba imanayo laysuba ruqseeye si marka horeba loo jidayo salaad safar bay noqonaysaayo lamaba taam yeeli karo waajib bay noqonaysaana qasri waana qowlka xanafiye oo kale dee waxaana in qur-aanka falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaat wax dembi idinkama imanayo salaadiina gaabisaano taasi ay keenayso kol haddii layidhi dembi idinkuma jiro oo dembi idinkama imanayo arrinku inuu noqonayo inay ruqso tahay gaabintii oo kale bacd alculamaana ay idhahaan sanadii afraadiyababa dee markay aayaddaas soo degtay qasrigan iyo bal waa umuuro kolley malaa marka dambeaynu insha allahu tacaala ilaahay adduuna gaadhsiiye qasri gaadhna iyo taas ee ayay makaanka kalaamkeedu too waa ishkaalaadka yar xadiidka jiraye bal xadiidka tan leenahay nooguma sugan waxa weeye waqtigii la farad yeelay inay labalaba ahayd maqribka mooye markii dambena subaxiina si labadii u lagu daayey maqribkuna waa sidiisii oo ismu bedelin saddexan kalena laba laba lagaba dhigay baabu wujuubi salaad baabka hore aan ku yar darayna un waxay noo yar bilaabmaya kolley dee dahaaradii waan kaba soo baxnay salaadii unbaaba si loo farad yeelay wuxuu halkan kaba bilaabaya usoo horreysiya wixii kuba tacalluqsanaa satrulcawra iyo dhar qaadashadeed waana taan ognahay shuruudda salaada inay kaba mid tahay cawrada oo laba asturo inay taasi kaba mid tahay bal abwaab baa inoo isukee daba socon doonta welibana kitaab kale subaxdiiyo maanta halkan way wada socon doonaan isaguna dee waa casharadan iyadana markan kale bilaabmi doona subaxdii unoo waa meel aysyar kolley faa'iidana way leedahay labada kitaab markaa isla muqaaranaynteeda ama dee isu eegitaankeed baabu wujuubi salaati salaada wujuubu salaati salaada waajibnimadkeeda fi siyaabi macnaa waa dhar in laguba tukado oo markaa dhar la qaato waqtigaa la tukanayo cawradii laba qariyo taas waajibnimadkeedii buu baabkeedii yahay iyo wa qowli llaahi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi khuduu qaata ziinatakum quruxdiinna oo halkan kolley kutubu tafsiir iyo amabadii dee tafsiirka ay kuba fasireen ziinadan waxaa loo jeedaa dharkii in dee waqtigaas la qaato masjidka dhexdiisii salaadii loo qaato dawaafkii loo qaato guud ahaan oo ziinada waxaa looga jeedaa un dharkii dee la iskuba asturaya ay tahay walow laftiga ziina wax intaa ka acamsan uu noqonayo oo waxaa laguma xarogoodee quruxda ah laguma fasiri karo laakiin waatay kuma fasireen wa qowlilaahi tacaala iyo wa baabu qowli illaahi tacaala khuduu qaata ziinatakum quruxdiina qaata cinda kulli masjidin masjid kastaba agti waa salaada agteedii quruxdiinii qaata oo iyadu markaa waa dharkiinii qaata oo macnuhu uu yahay cawradiinoo asturan salaadii tukada waxaa kaloo u baabaysan yahay tarjamadii bay kaaba mid tahay wabaabu bayaani man balbaabkii caddayntii weeye sallaa tukaday multaxifan xaaliyo isagoo isku dadaya unoo huwanaya fii thoobin waaxidin maro keliya isagoon wax kala gashanayn go keliya uu ishilaabtay inu ama iskuba daday kuba tukaday bal intani waxaan filayaa ruwaadda bukhaari iskumay wada waafaqsana halkan in la keeno barhkood intani kumaba sugna ee sheekhu raximah اllahu tacaala nin mustamli la yidhaah buu u tiirinaya haakadaa habata lilmustamli waxda kolley mustamliguna dee waa laga yaaba qolooyinkiina sharaxaysa bal mutuuntii hore waxawaabishta lahayd iyo shuraaxdii magacyo ay hadiyo gooru soo noqnoqdaa jiro oo waa ruwaadda bukhaari badanna waan ku celcelinay markii aan soo haynay madkhalkii ama madaakhishii muqadimadiina kolley waxoogaa waan kaba hadalay dadkan ruwaadda bukhaari waa maha raggan imaka barhkood waa kuwa isagu ka warinayo waa kuwan aan sanadkooda kaba hadlayno barhna waa kitaabka dadkii soo wariyey bukhaari ka dambeeye inoo soo dabdiyey ina soo gaadhsiiyey ilaahay kaba raalli ahaadee bal markaa kuwaas baa kolkol iyagoo kitaabkan soo wada wariyey oo barhkood sheekhe keliya ay ka wariyeen baa alfaadaha qaar ay ku kala duwaan karaan marka lafdigan buu leeyahy waman sallaa murtaxifan fii thawbin waaxidin mustamlin inuu ku magacaabay ninkaa mustamli uu kuma magacaabay shaarixu waa nin xaafido abu isxaaq ibraahim bn axmed la yidhaha ibraahim bn axmed baaba la yidhaha almustamlim saddex boqol iyo lix iyo toddobaatankiibuu dhintay wuxuu kitaabkeenan jaamica saxiix ka wariyey tilmiidkii bukhaari firabri isaga bukhaari lamuu kulmin ee firabri ayuu ka wariyey dadkii badnaay kaba wariyey buu kaba mid ahaa kolley isaga iyo laba ninoo kaloo qarinkiisa ana riwaayadu xaafid ictimaadsaday abudar laba idhaaho waa saddexda sheekhiyada uu leeyahay abudar isaga waa sheekhadii abudar e bal marka waxaana maqalkiisa saddex boqol iyo lix iyo toddobaatankii dhintay laakiin jaamican saxiixa wuxuu maqlay isagoo yarba weeyaane saddex boqol iyo afar iyo tobankii hijraduu firabri kaba maqlay marka ninkaas bay riwaayadiisa ku sugantahay kuwa kale kuma sugna haddaana kuwa kale ka sugnayna kolley malaa saasaa daahiro dee waman sallaa murtaxifan fii thawbin waaxidan baab bay inooguba imanaysaa axaadiideedna baabkeedii gaarkaabuu inooguba imanaya halkan inooguma imanayo yudkaru waxaa laga soo sheega laga soo naqliyey can salamata bni lakwaci saxaabigaa salamata bn lakwac ana nabiya nabigu sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi yasuruhu wuxuu weeyaanoo dee wuxuu zuraaro u yeelayaa wuu ku xidhayaa ama ku dee mudmudayaa ama dee kuba xidhayaa walow bishaykatin macnaa asraar buu uba yeelayaa qamiiskii walow bishawkatin qodaxba haba noqoto fii isnaadihi nadar isnaadka xadiidkana nadar baa ku sugan markaa maxay tahay kolley waxaa la arkaa kitaabka kalaabu isagoo dee dhan kuba imanaya biidn illaahi tacaala salaamatuka horta waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mida siiqadan wayudkaruna dee waata aan soo sheegno xadiidku waa mucallaqoo sanadkiisii hore mabuu sheegin saxaabigunbuu kaba bilaabay weliba siiqadii siqatu tamriid muu odhan salama saa yidhi iyo saas gooye waa kan saasaa la sheegay iyo saasaa la wariyeyba arrintu to waa siiqada ay dhahaan tamriidoo waa nooc taliyiin waa nooc tadciif cibaarada uu daciifinaya bal hadal buu raaciyay sanadka sanadkan ama aharkan nadar baa kuba sugane kole bal markaa in isaga lafdigiisu wuxuu ahaaba oo imaka kanuu sheegayo abu daauud iyo ibnu khuseymiya ragle isaguna taariikhdiisu ku dhammeeya sanadkiisa ayaa wariye salaamatunakuuc baa rasuulka ilaahay ku yidhi inii rajulun atasayad waan baxaayoo waxbaan ugaadhsadaa nin saasaan ahay afa usallii fi lqamiisi lwaaxidi iyadoona maro kala xidhnayn qamiis keliya aan xidhnahay kaama ku tukan karaa kaamiradaa keliya ma ku tukan karaa markaasuu yihi nacam laakiin surahu walow bishawkatin ha laakiin qamiiskii hadduu dee furan yuu laab furan leeyahay oo dhici karta ruuxu wax kalena uguma hooseeyo markaa uu rukuucayo dhici karta halkan cawradiisiba ayna ka muuqanayso bal wuxuun dee xataa qodaxba hama noqotee zura macnaa ziraaradu waa badhalladii ama sureeradii weeye waxaad ku samaysaayo si aanay dee u furnaan oo meeshii ama dhexda inuu kaba xidho intaa adkeeyo si aanay cawradiisu xaggan hore ugaba muuqan hadduu dee afkiisani ballaadhan ama luqunta inta laga geliya wax lagu xidhaana aanay jirin ama qodaxba haba noqoto haddaad wax kala weyday badhallo ama zureere haddaad u weyday aad ku xidho qodaxba haba noqotay aad ku mudmudee bal meeshay xidh si aanay uba muuqan taas baa rasuulka ilah ku yidhi macnahuna waxa weye maradii keliyaa lagu tukan karaaye laakiin hadduu saas oo kale maro xagga hoose haddii kaba muuqanayo adoo meel sare taagan iyo taas dee cawrada halkaas qarinteedu laazim ma aha laakiin waa dushii sare haddii ay cawradii kaba muuqanaysoo kale tan bay bal markaa keenaysaa ee qamiiskii keliya hana bacdigood way u daliishadeen ay leeyihin qamiis keliya lagu tukadaa karahaba weeye lakiin waxaan leenahay kol haddii cawrada asturan tahay dhibaata maba jirto bal markaa lafdigu kaa weeye macnuhuna uu yahay uun dee maro keliyana waa lagu tukan karaa laakiin ruuxu inu cawradiisii asturo cawradiisii asturantahay markaa uu salaadii tukanayo fii isnaadihi nadartan uu yidhina aimada qaarkood xadiidka way xoogeeyeen bal waxa arintu ay tahay sanadkiisa ayaa laba siyood laguba wariyo muuse bnu ibraahim can abihi can salamata waa riwaayo bukhaarina waa kuba wariyey iyo iyadoo laba idhaa muuse bnu ibraahim can salamata bnu lakwac oonu taasi jirin marka laba xaalay meesha ixtimaalaysaa sanadkaa meel ziyaado leh waana bukhaari kollaytu ku cilaynayo kolkol lagama jawaabi karo ciladaa ku cilaynaya inuu sanadka kan ziyaadada li hadduu jiro waa in kaa kale ama dee waxa weeyaan sanadka kale inqidaac jira ama waxay mursal khafiya odhan jireenoo taasi ay cilo tahay ama haddii kaa kale laba sugo ka aanay ziyaadada lahayn kan uu meesha yahay ruuxan la kordhiyey inuu wahamyo qalad yahayoo waa bal arrin saasoo ku cilaynayo sanadkiisan iskhilaafka kuba sugan taa kuba suganba weeye laakiin a'imadii saxiix yeeshay iyagu waxay ictimaadsadeen bal maalan dariiqaa kolley amalaa tasriixuna uu kuba sugan yahay ziyaadadana aanay kuba sugnayn bay ictimaadsadeen macnuhu markaa waxa weeyaanuun xadiidkan salamo wuxuu soo qaatay inuu inay khuduu ziinatakumna way inoo horeysay ziinadan la ysamaray fi laayati asaabiqa ma aha dhar la qurxiyo iyo dhar markaa xaragdee bilic lahoo la xidho taa ujeedadu maahee arrinka loo jeedaa waxa weeyaan dharkii inda waqtigaa salaada la tukanayo dhar la xidho cawrada ay asturan tahay bal taas buu iyada halkan wuxuu soo qaatay ay tahy waman salla iyaduna tarjamadii bay noola socotaa waman salla ubaabu bayaani man marka wuxuu baabaysan yahay ruuxii sallaa tukaday fii thawbi maradii alladii maradaasoo yujaamicu fiihi ehelkiisa uu kulaba kulmayo maa lam yara adan kol haddaanu wax dhiba oo dee u baahan in laga maydho aanu ku arag intan xadiid weeye a'immada qaarkood ay wariyeen oo ay soo saareenba abu daa-uud iyo nasaa-iya ayaa kaba mida sheekhuna tacliiq ahaana umuu soo dhigan dee riwaayo ahaana umuu soo dhigan tarjamadii buu raaciyay waxaanu kaba midayay meelo kalena way dhacaane axaadiid isagoon tacliiq sheegin isagoon riwaaye ahaan sheegin uu tarjamada soo raacsado ebel waa xadiid jiraan leenahay xadiidkuna markaasuu ahaa ee abi daa-uud iyo kuba wariyeen mucaawiyat bn abi sufyaan baa walaashii weydiiya umu xabiibo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadda walaashii buu weydiinayaa miyuu ku tukan jiray maradan dee uu ehelkiisa kula kulmayo maradan dee bal maalan markaa uu wax jimaacaya ama dee taa ehelkiisa la kulmayo uu xidhan yahay ma ku tukan jiray markaasay tiri qaalat nacam in lam yara fiihi adan ha idaa lam yara fiihi adaanu wax dee ama la ysdhaaho dee waxa weeyaan ha laga maydho iyo ada aanu ku arag waa iskaga tukan jiray oo ruuxu dee maradaa uu waqtigaa gashan yahay haddii bal wax bal loo baahdo in lagaba maydho aanu lahayn oo waxba aanu ku arag waa ku tukan karaa weeyaan xadiid baanu saas kuba yimi taas aimada aan sheegaya ay wariyeen wa amara nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu amray allah yaduufa bilbeyti curyaanu inaanu aqalka dawaafin waa kacbadii dawaafin ruux qaawani aanu dawaafin kolley waa wax inoo dambeeya carabna jaahiliyadoodii hore waa waxyaalo wixii aan reer maka iyo dee malaa-in kooban oo ay xumsi odhan jireen aan ahayn waa caado ay la iman jireenoo marka ay yimaadaan waxay odhan jireen dhar aan ilaahay ku caasinay kuma dawaafayno haddaan reer maka aanay dhar ka helin qaawani bay iskaga dawaafi jireen ragguna maalintii dumarkuna habeenkii markaas baa dee waxa weeye khuduu ziinatakum cinda kulli masjidna waaba taa barhkood ay dhahaan taasi kuba soo degtay rasuulka ilaahayna maalinta xajkii ka horreeyey xajkiisii abubakar dadka soo xajsiiyey amarkaasaa la wada gaadhsiiyey dadkii beydka inaan u dawaafin curyaan marka halkan waaba dawaafkiie dee kol haddii loo diidayo ruux dawaafaya inuu isagoo qaawan dawaafo salaadiina way kasii awleysantay weeye oo salaadiina qaawani laguma tukanayo cawradii in laba asturo weeye xdثna موسى بن إسماعيiل qال xdثna يزيد بن إبراhيم عن محمد عن أمi cadيةa qالت أنha qالت xadiiثan dhowaan soo maray intii aan xayd kuba soo jirnay يزيidkana يزيد بن إبراhيم atustari baa la yidhaha walow reer waa tustar baa loo nisbeyey walow basro markii dambe digay waa nin hiqaa weeye kolkol ba yidhahn markuu qataado kaba warinayo ayay riwaayadiisa nooc yar dacfi jiraa ayma kala duwan baa qowlkaa soo qaada walow bukhaari iyo muslimba riwaayo sidaas ay kaba wariyaan oo mala aanay dee iyaga agtooda cilotaas aanay kuba ahayn waa nin dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaaye moxamedna waa ina siirin xadiidkuna waa xadiidkeedu soo marray qaalat waxay tihi mucadiya umirnaa waxaana la faray an nukhrija inaan saarno alxuyaad dumarka xayd kale yowmaalciidayna maalmaha ciidaha iyo wadawaat alkhuduuri dawaat alkhuduuri kuwa iyagu muxajabaadkan sooba bixin ciid kol hadday tahay inay ciidda tagaan oo aan u saarno xaggii ciidda u saarno iyo musallayaadkii fayashadna ay xaadiraan jamaacat almuslimiina muslimiinta jamaacadoodi iyo wadacwatahum baryadooda ay ka qayb galaan wayactasilu way dheeraanayaanoo alxujaad dumarkii xaydka lahaa can musallahuna can musalla hayr alxuyad weeye dadka aan xaydka lahayn ee dumarka meesha ay ku tukanayaan gooni uga joogsanayaan horaynu arrintan iyadoo tan kaba dheerayn sharaxeeda usoo maray qaalat imra'atu maxalushaahidku inta weeye usoo qaatay haweeney baa waxay tihi yaa rasuulallaahi ixdaana midda annaga naga mida laysa laha jilbaabun wa dee waxaa dhacaysa haweeney annaga naga midi inaanay mare ay isku asturto ay ku bixi kartaba lahayn jilbaab aanu usugnaanin maxay yeelaysaa dee kol haddii la yidhi dadkiina ha bixeenoo ciiddii ha la wada tago qaala wuxuu ihi markaa rasuulka ilaahay lutulbisa ha huwiiso saaxibataha saaxiibadeedu ha huwiiso min jilbaabiha jilbaabkeeda wax kamida ha huwiiso tarjamadii ahayd dee amarkii dee marada iyo waxyaalahaas iyo wujuubu salaat fi hiyaab waa meelahanoo dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kol haddii salaadii loo baxayo xataa caariyaba ha noqoto maro aanay lahaynba haba noqotee inay wax wato ayuu rasuulka ilaahay adkeeyey waana salaadii ciidda salaadihii faradkaana dee waa taasuno waa in dharkii la qaato laysma asturo bal taas dee khaasatan cawradii lama asturo waa inta tarjamada maxalushaahidkeedu yahay wa qaala cabdullaahi bnu rajaa-in sheekadiisu kaa mid yahay laakiin halkan qaala buu yidhi de qaalaliina muu odhan kollay horaan arrintaa uga soo yar wada uga soo hadalay oo markuu sheekhiisii qaalo un wax kagaba soo naqliya aimada qaarkood inay leeyihin waa mawsuulun halkan barna wa mucalaqaadkiisay kusoo daraan xadaanaa cimraano xadaanaa moxamed ibnu siriina qaala xadaanaa umu cadiyata samictu nabiya sala allahu calay wasalam bihada wax kale umuu soo qaadina taa canhu macdiyata qaalat umirna bedelkeediibaa maxaa yimi inay tihi samictu nabiya sala allahu calay wasalam bihada isagoo rasuulka ilaahi taa amraya ayaan maqlay xadiidkuna waa kii hore un cimraankana waa cimraan mududawaarin la yidhaaho ama alqataan xirfadiisa malaa taa ahayd ayma kala duwan ay tawhiiqiyaan laakiin bukhaari waa tacliiqaada uun bukhaari tacliiqaad unbuu wax kagaba wariyaa ee waxa weeye asxaabu sunan alarbacna waxbay kaba wariyaan bal taasba weeye waa ninkan marka dambean ujeedaa ama cabdullaahi bnu rajaa bukhaarina waxbuu kaba wariyaa kolley abu daa-uudna waa kitaabkiisa naasikh iyo mansuuq ibnu maaja iyo waxa weeye nasaa-i baa soo raaca xataa muslim riwaaye kuma laha cabdiraja cabdullahi bnu rajaa alqudaani macnuhuna waa xadiidkeenii hore unba mucalaqu halkii samaacun baa inoogu sugan iyo tasriix bisamac wallah subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta